gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado cabdixakiin mahmacalshina uu heliyey wasiir ku-xigeen wasada barshada tacliinta sare ee galmudug maxamed maxamuud cilmi ay saraswan dhex dhigay dugsiga gabdhaha degmada cadaado munaasabada muhiimka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan waxbarashada galmudug maamulka degmada cadaado ururada haweenka degmada cadaado iyo qeybaha kala duwan bulshada degmada cadaado ee gobol galgaduud gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado ayaa si gaara uga mahad celiyey wasaaradda waxbarashada galmudug isagoo na xusisay dhismaha dugsigani inuu yahay muhiimadu waxtar weyn u leh horumarinta waxbarashada gabdhaha degmada cadaad ee gobol galgaduud iskuulkan gabdhaha uqaaska ahi muhiimad gaara ayuu u leeyahay waxaan rabaa inaan marka u horeysa u mahad celiyo dadkii guddigii xaafadda iyo guddigii kaamka iyo maamulihii iskuulkan oo dhulkan qayb weyn ka qaatay ayadoo markii hore maamulka hore dhulkan uu qayb ka mid asteeyey kabacdi haddana meelaha baleysyadu ka yimaadeen qaybihii bulshadan ka mid ahaayoo xaliyo oo isku xilqaba ayaan runtii u mahad celinayaa qof walboo qayb ka qaatana waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala ajar ha ka siiyo intaa kabacdi halkan waxaa ka muuqanaysa galmudug iyo reer cadaadaba muhiimadda ay u leedahay in gabdhaha wax la baro halkan waxaad magaaladan ka jira halhays caana oo ah gabar waxbaratay oo bulsho waxbaratay runtii waxaan ku dhiirigelinaynaa gabdhaha waxbarashada waana u dadaalaynaa madaxweyne axmed qoorqoor iyo dowladdiisa waxaan uga mahad celinaynaa kobaca waxbarashadu ay samaysay intii ay hayeen oo uu ka dhabeeyey madaxweynuhu ballantiisii inuu caafimaadkii waxbarashada kor qaadi doono madaxweynaha iyo wasaaraddiisa waxbarashada uga mahad celinaynaa oo runta la dhihi kara waxaa laba jibaarmay waxbarashada xilligii ay xilka hayeen si qaasa waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dadkana sabood garanaya iyagana oo mashaariicda waxbarashada iyo midda caafimaadka hoofanka naga siiyanaya oo saaxiibadana caalamiga inaan u mahad celiyaan rabaa sidoo kale waxaan u mahad celinaya kabaniga fulinaya shaqadan halkan dhismahan quruxda doona la rabo in laga sameeyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada oo lala jooga waxaan leenahay mudane wasiir soo dhowow muhiimad gaara ayay noo leeyihiin gabdhuhu waxbarashadooda in sare loo qaado sidoo kale waxaan idinka sugaynaa iskuulkii dadka baahiyaha gaarka oo hadda ka hor wasaaraddan aan ka wada hadalnay inaad ku soo kordhisaan asagana mashruuca inaad ku soo kordhisaan waa idinka sugaynaa dowladda iyo saaxiibadeedaba korqaadka waxbarashada waan uga mahad celinaynaa iskuulkan waxaan rabnaa dadka deegaanku inay ka faa'iidaystaan gudoomiyaha xogeenka ururka haweenka iyo gabdhahaba waxaan rabnaa in la soo camiro waxaa la diiwaan gelin doonaa gabdhihii iskuulka dhismihiisuna deg deg u dhammaan doonaa waxaa la rabaa in sidii loogu talagalay looga qaato cilmiga oo gabdhaha iskuulka la keeno oo aan waxbarashada wiilasha lagu qaas yeelin gabdhahan aan xaafadda loo adeegsana in la keeno gabdhaha waxbarashada ayaan rabnaa sidoo kale waxaan rabnaa in culammada deegaanku ay masaajidka ay kiciyaan oo ay ka sameeyaan wacdigii iyo waanadii dadka looga sameeyo oo jamacadiisa lasoo camiro mashruuca dhismaha dugsiga gabdhaha degmada cadaado ayaa la filaya inuu sare u qaado fursadaha waxbarasho ee heblaha hablaha degmada cadaado iyadoona la sugaya inuu wax weyn ka bedel aqoonta iyo tayada haweenka reer galmudug gaar ahaan degmada cadaado